asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaana wanaagsan saaxiibayaal halkani waa rediyo cadaado waxaad ku soo dhawaataan in barnaamijka falaqaynta wararka rediyo cadaado oo maalin walba aad ka dhegaysan jirtay rediyo cadaado marka laga reebo maalnimada jimcada ah mar kale baraqo wanaagsan ayaana habadidii karaynahay saaxiibadana dhegaysanayo waa subax isniin ah taariikhdana ku beegan tahay labaatanka bisha afraad abriil laba kun labaatanka qodobada maanta barnaamijka falaqaynta wararka rediyo cadaado aad ku maqli doontaan annaga idiin hidun dhegaystayaal waxaa ka mid ah madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo nairobi kula kulmay xubno ka tirsan beesha caalamka haddaba kulankaasi muxuu ku saabsanaa maxayse ka wada hadleen beesha caalamka iyo madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa sidoo kale barnaamijka intuu habada ku jiro saaxiibayaal waxaad maqli doontaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre oo dowlad goboleedyada dalka ugu digay inaysan siyaasadeenin ka hortaga caabuqa halista ay koronafirus barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan ciidamada kumaandaska soomaaliya ee loo yaqaano danab oo howlgallo qorshaysan ka sameeyey deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijka intuu habada ku jiro waa sidee xaaladda deegaanadii lagu dagaalamay ee ka tirsanaa gobolka sanaag ee maamulka somalilan barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbi doontaa ayaa idinkugu soo gudbi doonaa intuu habada ku jiro saaxiibayaal qodobada aad ku maqli doontaan sidoo kale waxaa ka mid ah sheekh maxamed shaakir cali xasan hogaamiyihii ahlusunna wal-jamaaca ayaa markiisii ugu horeeyey ka hadlay khilaafkiisa oo kala dhexgalay isagaiyo maamulkiisa iyo dowladda federaalk soomaaliya kala dhexeeyey kadib doorashadii ka dhacayday magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa sidoo kale waxaa ka maqneen xubintii aad ku xiisaha badneed ee kalamaan qaybaha u dambeeya barnaamijkana waxaa idinkugu soo gudbi doonaa heestaani gabagabada barnaamijka ayaa heestaasi maqli doontaan barnaamij soo saaraha maanta anigoo ah miya ashraaf karaama waxaana farsamada igaga saacidaya saaxiibkay haashim cumar xasan u diyaar garoowa barnaamijkaasi oo intaasi ka faahfaahsan saaxiibayaal barqa wanaagsan ayaan habadidii kaleenahay saaxiibayaal barnaamijka falanqeynta wararka reediyo cadaado ayaan gudagalaynaa waxaana ku bilaabaynaa dhankaasi magaalada caasimada ee muqdisho ra-iisul wasaare xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa fariin u diray dowlad goboleedyada isagoo ugu baaqay in aan la siyaasadeynin ka hortaga cudurka faafa ee coronavirus ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa guddoomiyey shir ay ka qayb galeen guddoomiyayaasha guddiga ka hortaga covid sagaal iyo toban ee dowlad goboleedyada oo laga hadlay dardargelinta dalaadada lagu xakameynayo faafidda iyo saameynta bulshada uu ku yeelanayo cudurkani halista badan ee covid sagaal iyo toban guddoomiyaasha guddiyada dowlad goboleedyada ee ka hortaga covid sagaal iyo toban ayaa kulanka kusoo bandhigay warbixinadii ugu dambeeyey ee dowlad goboleedyada iyo caqabadaha jira ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre oo caddeeyey in dowladda federaalk soomaaliya ee dadaaladeeda oo dhan iskugu geynayso wax ka qabashada covid sagaal iyo toban ayaa ku baaqay in wadajir loo wajaho cudurkani lana laba jibaaro dadaalada maadaama lagu jiro xil adag
xilli adagaa lagu jiraa xilligan adag waa qof walba wasiira iyo qof walba mas-uula waa xilligii dadkiisa iyo dalkiisa u baahan waa ogahay dhibaata inay jirto waa ogahay mararka qaarkood caqabada inay jiraan laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego markaan hadda ah maanta waa waktiga qof walboo nagamida uu bixin lahaa dadaal ka badan kii hore wax walboo oo oo kala aragti duwanaanshaha oo noo dhexeeyaan waa inaanay naga hor istaagi karin inaan dadkeenna u gurmano nafta ummadda soomaaliyeedna aan badbaadino dowladda federaalka waa waa ku tashanaysaan xafiiskayga boqolkiiba boqol ayuu idinla shaqayn doonaa wasiir fuusiyana aaday idinkaga abaal sheegatay gaar ahaan wasiiradiina caafimaadka
kaasi wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha dalka xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyre oo ka hadlayay cudurka halista badan ee coronavirus dowladda federaalk soomaaliya oo ku dadaalayso xakameynta iyo saameynta bulshada ee cudurkani covid sagaal iyo toban ayaa hergelisay xarumo caafimaad oo lagu daryeelo bukaanada waxayna dhanka kale canshuur dhaaf iyo canshuur dhiibisba ku sameysay cuntada asaasiga ah ee nolosha bulshada iyadoo sidoo kale waddo qorsho lagu caawinayo dadka u nugul saameynta ka dhalan karta cudurkani halista badan ee coronavirus barnaamijka falanqeynta wararka reediyo cadaado ayaa qeybihii ugu horeeyey ku guda jirnaa reediyo cadaado ayuu si toos ahna idinkaga imaanayaa saaxiibayaal barqa wanaagsan ayaana habadidin kaleenahay saaxiibayaal barnaamijka falanqeynta wararka reediyo cadaado ayaa qeybihii ugu horeeyey ku guda jirnaa markaani haddaan usoo laabano dhankan iyo maamul goboleedka galmudugga madaxweynihii hogaamiyihii hore ee maamulka ahlusunna wal-jamaca sheekh maxamed shaakir cali xasan oo markii ugu horeeyey ka hadlay khilaafkii soo kala dhexgalay isaga iyo dowladda federaalk soomaaliya iyo khilaafkii ka dhashay doorashadii dhowaan ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan oo ka mid ahaa hogaamiyaasha ahlusunna wal-jamaaca deegaanada maamulka galmudugga ayaa ka hadlay khilaafka ka dhashay doorashooy doorashadii ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee khilaafkii sababay inay inay dagaalamaan dowladda federaalka soomaaliya sheekh shaakir cali xasan oo la hadlay idaacadda v o a-da isagoo ku sugan magaalada nairobi caasimadda dalka kenya ayaa sheegay in halkaasi u joogo si uu wada hadlo arrimaha soomaaliya beesha caalamka iyo jaaliyadda galmudug ee ku sugan magaalada nairobi ee dalkaasi kenya sidoo kale waxa uu sheegay in markii dowladda ay la wareegtay deegaanada galmudug ay guul arrintaasi u arkeen xarakada al-shabaab islamarkaana lagu arkay meelo horey u tegi karin dadka qaarna ay bilaabeen inay ka qaadaan lacag fara badan waa siduu hadalka u dhigay sheekh shaakir oo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi
waxaan ku caddaynaynaa fantasiyihii ay dhigeen shabaabku iyo xaradheere iyo ka dhigeen deegaamaday xukumaan markii dowladda federaalka soomaaliya ay ahlu sunna waljamaaca kula dagaalantay caasimadda oo ay ku soo duuleen yacnii fantasiyihii iyo xoolihii ay qaleen iyo bishaaraday bishaaraysteen iyo in ay soo galeen deegaamadii canshuurba ay ku soo rogeen oo ay deegaankii soo galeen oo ay ka shaqaynhayaan laftooda oo qarxiyo ay ku bilaabeen oo cabsi ay dadkii soo wajahday ummaddii unbaa ka markhaati kacaysa dhibaatada ka jirta annaku midaynta galmudug inaan jecelnahay waxaa daliilu ah caasimaddiiaan isagu keenna madaxweyne xaaf ayaa waxaan idhi madax ka noqo maamulkii iyo baarlamaankii iyo wax alla wixii uu madaxda u ahay inta soo ranaan caasimadda keenna waa u tanaasulna marka annaka tanaasulka waa nala ku yaqaanaa ahlu sunna waljamaacana ummadda iyadaaba u horseedaba wanaagga iyo sharafka iyo midnimada marka waxaan rajaynaynaa biidni illaahi alkariim wax la wada leeyahay oo aan lala cararayn mar haddii dowladda federaalka ay ogolaato galmudug waa midoobaysaa miday noqonaysaa dhibaataadka dhaadhacayana waxaan leenahay ummaddu ha ka waansoonto ama dagaalada ha noqoto yacni qabaa'ilka oo deegaamada ku soo noqnoqonahaya waxaan ugu baaqayaa in ay joojiyaan odayaasha dhaqanka haweenka culimaauddiinka dhallinyarada ciidamada dhammaantood inay dhex galaan ilaaliyaan oo ka hor tagaan taas aad iyo aad ayaan waxaan leenahay runtii in ay uga hor tagaanoo ummadda isugu keenaan
kaasi wuxuu ahaa sheekh maxamed shaakir cali xasan oo ka hadlayay khilaafkii soo kala dhexgalay isagii maamulkiisa iyo dowladda federaalk soomaaliya iyo doorashadii dhowaan ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug hogaanka ugu sareeya ee ahlusunna wal-jameeca ayaa dagaal looga saaray magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug kadib markii ay kasoo horjeesteen doorashadii uu kusoo baxay madaxweynaha hadda xilka haya ee galmudug axmed cabdikaari qorqoor hase yeeshee ay sheegeen in mar uun ay kusoo laaban doonaan deegaanada maamulka galmudug barnaamijka falaqeynta wararka rediyo cadaado ayaa dhegaysanaysa rediyo cadaado ayoo si toosaana idinkaga imaanaya saaxiibayaal barnaamijka falaqeynta wararka rediyo cadaado ayaa qaybihii dhexe dhegaystayaal isla soo gaaray markaani haddaan aadno dhankaasi oo gobolka sanaag ee maamulka somalilan waa sidii xaaladii xaaladihii ugu dambeeyey ee deegaanadii dhowaan lagu dagaalamay waxaa saakii xaalad deganaanshaha laga dareemayaa deegaanka fadhigaab oo ka tirsan gobolka sanaag halkaasi oo shalay dagaal geystay khasaare iskugu jira dhimashihii dhaawac oo ka dhacay dagaalka ayaa u dhexeeya laba maleeshiyo beeleed ayaa waxaa ku geeriyooday dagaalkaasi laba ruux halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasi oo dhammaantooda ahaa labada maleeshiya beeleed ee dagaalamayay goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in saakay xaaladdu ay tahay mid degan hase yeeshee mar walba la filan karo dagaal sida ay sheegeen waxaana isku hor fadhiya goobtii dagaalku ka dhacay labada maleeshiya beeleed ee halkaasi ku dagaalamay madaxweynaha maamulka somalilan mudane muuse biixi cabdi oo ka hadlay dagaalkaasi ayaa labada maleeshiya beeleed ugu baaqay inay dagaalkaasi joojiyaan islamarkaana wax walba ay miiska wadahadalka ay ku dhammeeyaan dowlooyinka hoostaga degmada cilaafweyn ee gobolka sanaag ayaa waxaa kusoo laalaabtay dhammaan dhowaan dagaalbeeleedyadii iyada oo maamulka somalilan ay ku guuldareysatay inay heshiis buuxda kala dhex dhigto maleeshiyaadkii ku dagaalama halkaasi barnaamijka falaqeynta wararka reediyo cadaado ayaad maqal dhagaysanayseen saaxiibaya baraqa wanaagsan ayaana habadeedii kareenahay saaxiibayaal barnaamijka falaqeynta wararka rediyo cadaado ayaad maqal dhegaysanaysiin rediyo cadaado ayuu si toosaana idinkaga imaanayaa saaxiibayaal qaybihii dhexe barnaamijkana waan ku guda jirnaa ciidamada xoogga dalka soomaaliya kuwooda loo yaqaano danab ayaa howlgallo qorshaysan waxay ka fuliyeen deegaano dhowra oo ka tirsan gobolka jubbada hoose ciidamada kumaanta hooska soomaaliyeed ee danab ayaa howlgallo ka sameeyey deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose halkaasi ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab howlgalkani ayaa waxay ciidamada ka fuliyeen deegaanka cabdi dheere iyo beerxani ee duleedka magaalada kismaayo waxaana saraakiisha howlgalka hogaaminaya sheegeen in xubnihii al-shabaab ay isaga baxeen deegaanadaasi taliyaha ciidamada danab ee maamulka jubbaland ka howlgala gaashaale xasan maxamed aadan ciraaqi ayaa sheegay in ciidamada ay weli wadaan howlgalladii ay ku doonayeen inay kula wareegaan deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose barnaamijka falaqeynta wararka rediyo cadaado ayaa dhegaysanaysa rediyo cadaado ayuu si toosaana idinkaga imaanayaa saaxiibayaal markan waxaa isla soo gaarnay xilliga aad dhegaysan jirteen xubintii aad ku xiisaha banneed ee kalamaan ay idinkala dhexbaxo idinkiiyo saaxiibada kalamaan aryadhaha heer kalamaanow aragsay u yaallin hw dadow kaaroone kuu dhooco kacaynta ayaadu kor egtin dadow kaaroone kuu dhooco kacaynta ayaadu kor egtin shakfir surugaa ku rac war cabdilow kor ha layska salaamaa laysku ogaaye waa maxay caydaan ugu bilowda war cabdulla cayd waa loogan qalay war miyaadan maqlina qaraarey haddii aan qaax ka siiyo qandan layga qoofi maayo maya laakiin waxaan maqli jira qandaqoob iyo qoor xuun qaade qumayaanba kuu qaabaayay waranna waxaan dhihi lahaa allihii cirka taagay ee dhulka ciidda ka yeelow casiiskiin la abuuree caalamiinta lahaayow caam ahaanba adduunkii cuduraan la arkayn iyo caabuq baa wada gaadhay oo nimad caymise mooye cilmi aadana leeyihiin cudud ay isbidaan midna caabihii weyde xalal duuba gafuurkiiyo cidlo gooni u joogbay carabkii ku idlaadee ilaahow naga caymi war sidaas maahane xilli waxaynu joognaa ruuxa dadka kuugu dhow ha ii soo dhowaan ku leeyahay warnimada waxaa la yidhi khatar iyo karoonoo mid laga qayliyaa tahae qadar eebbahay iyo xanuun lala qandhoonaayo oo dadkii qawida sheegan jiray quusiyaa tahae qimrad iyo aqoon iyo wixii qalin laguu baaray qallajiyo kolay tahay kiniin qura lagu waaye qahaar baannu kaa magan galniya qaadirkii jireye qur-aanka iyo ilaahbariga waan ku qatimaynaae rabbigay ha naga kaa qabtee jooja qabaxdaada ka qayood adduunyada intaa qaadataa badane qasdanbana ha noo celin marbaa qulubtay uunkii qastanbana ha noo celin marbaad qulubtay uunkiye miyaa tiri war waxaa la yidhi kaftan ma ahan karoonoo sakiirkiiyo kabiirka dadka waa karkarshaaye kariimow naga kaafi warnimayo waxaa la yidhi ku wareera shacabkii baryahan meesha loo wadee dalcad baanad kala wiifiseen gaari foorwilehe waddadiiba inaad ka ambateen war uma haysaane jidkii waad ka soo weecateen waafiga ahaaye baabuurkan maad waabisaan hilinkii weydaartay rakaabkii walaac bay qabaan waraf ka saaraaye bareeg inaad ka weyseen haddii la idin weyddiiyey xogna lama wadaagtaana waad sii wilfinaysaane hanna waalinaan odhan lahaa idinma waalneen warni miyaw tan amal ay hor aragi karooniyoonay karantiina laka hadalaay meha isgaaruuhan iliwiifiyohayankoolka geekan war gaadhiga hangoolku sheegay ma karoona ka dara wala horta war dad baa sidoo facebooka nugu dhibay oo dhihi jir waa xanuunsanahay iisoo duceeya waayahan waa laga reestay markay korona maqleynay shib dheheen furuq haddii la arkaa wareebuhu farakaleef naqaac ahaa warna miyaw maysiin warsaday bandowgii beledka lahkurogi lilahaay hali wal isdhex socday mayba inta war dambeey war xalaanoo goorxun socdaanin wuxuu igu hanjabay wallaahi kalamaan haddaysan qaylada joojin qarandumis baan ka dhigaynaa magaalada bandow baa ka jire adiga maxaa goorta xun ku socodsiinayey war bandowgii la sheegaay taliya ha sheegin hal muuqaal uu ka duubtay waana iska fasaxay war may baan xasuusaday masaladu hadda ka hor arabka iin sheegi alkalaamu dawlu lxayaa walmaciisha talaatata ayaam ay eri taas olan lijeeda war dawladee saddex maalmoodu war madeeyo naftaadu baq dawladi kaa gacan dheere aryadhaha aniguna waxaan dhihi lahaayey bandowgii iyo beeleedkan iyo bulshadii weesbarteed bandowgii iyo beeleedkan iyo bulshadii weesbarteen reer xamarweyne waxay ku shireen namarkii oos bandowga imaadi ay oota banaad bandowaa imaade taliyaha booliiska bayaa noogu baaqe war reer baaberiya sajaaba waxay dhaheen uskaali maxaa magaalada loo xirxiraa uskaali maxaa magaalada loo xirxiraa war cabdikuusaw garabridka yoonay sida nasru ruhaas madiyaan aragi kalamaan ay leif oo muuqaal ee kuweele ay gali wallaahi warwar ma haysaana warkii hore war soo dhaaf madaxweyne farmaajo wuxuu daah furay barnaamij laydhaha baxnaano oo dadka soomaaliya oo saboolkaa lagu caawinayo marka waxaan la yaabanahay haddoo wakhtigiiba dhammaad yahay miyaa sabool la baxnaaninayaa war ha la yaabin waa qowda maqashay waxna ha u qabane warnimayow sabool saddex sana iyo barji dadku ka xirnaayeen baxnaano waa mudan yihiin hadday cid baxnaanise helayaan war may baad dheega jiray baxnaanaadaydii bilow ka soo reentaydii barkuma taalehe
anna waxaan maqli jira baddaanaan ku dhacay sideen uga baxaa badbaadaa alleh waad igosbedela anna waxaan maqli jiray waxaad la bugtee la bogsa weyda bishaaridaada bannaanka u soo saar anna waxaan maqli jiray laambaal maraaw kibeegame ma badbaadiyaw waxaan kaloo maqli jiray allahayow bannaankaba bohol kama malaysanine anina may baandaas ka daradey ibihiyo ibihi iga bihi allahayow karoonu hubad weeye iga bihi war waa daldalantaan uun sida xasan kaafi qoyso oo riboo diraye baxnaano ka sugumayna bili aadane ilaahowna badbaadi soomaaliya dhankeedii dhawaaq farax la mooye dhil hable kama sugaaye miyaadan maqli jirina waranna waxaan maqli jirin intii aan badqabayn hawshiisu igu badan haba baran lahaaya haw bixin lahaaya imikoon beste yahay baroor miyaa waxii tarin war korona sheekidiisoo dhan waad ka baxdeen jaceylaad ku sarqaanteen war sarqaankan ku xasuustay hadda ka hor madaxweynihii hore ee masar anwar saadaad ayaa wuxuu tegey meel xeeb ah asagoo keligiisa oo wax ilaalaha la socon markuu cabbaar xeebta ku wareegey ayuu arkay nin keligii meel shishad ku cabaaya intuu tegay oo ag fadhiistay kadibna waa la sheekaystay shiishadda ii dhiiba uu yidhi markii loo dhiibay oo hal mar jiiday markaasuu ninkii u celiyey uu yidhi waan ku dhadhaminaya waa mahadsan tahay kadib ninkii yaa su'aal weydiiyey wuxuu yidhi nin yahow nin labisano qurux badanaa tahay xaggeed ka shaqaysaa markaasuu anwar saadaad yidhi madaxweynaha dalkaan ahay ninkii inta qosbay uu yidhi ninyow ma halkii maroo shishadda aad jiidday ayaad ku sarqaantay warwar ma haysiina dowladda sacuudiga waxay tidhi xoolihii soomaaliya oo aan xayarna waa fasaxnay hadda kadibna waa gadanaynaa marka anigu waxaan la yaabanahay sacuudigu sida carruurtii ayuu noola dhaqmaa marka soonka iyo xajku soo dhowaadaan xoolaha waa naga gataa marka kalena xoolahoodu waa jiran yihiin ayayna dhahan doqon lacag haysata dhaqankeeda aha war way mahadsan yihiin hadday wax u naga gateen warnimaya war ma haysaane madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan wuxuu yidhi dadkayga waxaan kula talinayaa mijaha ariga iyo looda maraqooda inay cabaan sababtoo ah waxay leeyihiin difaac adag xilliga hadda lagu jirana waa muhiim dhinaca kale waxaa la yidhi carabta iyo turkigaba maraqa mijaha aaduu qaali uga yahay soomaaliduna majaha xoolaha ay qashaan way tuuraan aryadaha war ma haysiina guddoomiyaha gobolka banaadir cumar finish wuxuu yidhi maanta wixii ka dambeeya mawdka karoona u dhinta dadkii aasil ahayaan u diyaarinay hadda dadweynuhu uma dhowaa karaanou yidhi oo dad loo tababarayaan haynaa war guddoomiyaha gobolku wuxuu yidhi jinaasadana dadweynaha waxaan u sheegaynaa marxuumka inay jinaaso qaa'ib oo u dukadaan war waxaa la yidhi isbitaalka martiini qalabkiisii waa loo soo dhammaystiray marka ma tii horeo la sheegi jiraybaa mise waa run midda dambe war war ma haysiina ganacsada axmed yuusuf saleebaan war turkiga miyuu ka xayaran yahay martiini malagey war martiini maylikuluweydiye hanuunsinya war labadii guddoomiye baarlamaanka turkiga ku xayiran yihiin war anigu waxaan la yaabanahay doonjaad sitaa cilmacaan lagu qabtaa la yidhi magaalada gudaheedaaba loo gadayaahe maxaa cilmacaan laga rabaa warjaaska magaalada lagu iibinayo sharciyow soo maray midka ceelmacaan lagu qabtane waa iska soo galay war haadha kii kenyaba waa yaallaahe kan walaalaheen etoobiya maxaa lagu maagay war etoobiya walaalaheena maanaan maqli jirine intigreshinka abiy miyaa keena waxaas war tuwiitarka madaxweyne farmaajo ma akhrisatid miya may baraadar abiy axmed inta ku qoran wax tiri kara lama arkeen kan wasaaradda arrimaha dibadda ka daran our brothers ethiopia ku qoran allow yaa wax idiin sheega war annaga somalilanna soddon sannadood walaalaha iyo etoobiya ku daallay wax nooga soo naasacadaadayna lama arko waan ogna hadda inaad kenya u wareegto tiri walaalahayaha kenya war kenya iyo etoobiyaba darisaan dhahay walaalnimada ciddii dana ugu jirta ha la degdegto etoobiya iyo kenyoy wada jirbay laba gamcood wax ku qaban karayaan aan isweheshano aan wada jirno aan isweheshano aan wada jirno
Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, messages that forge brighter connections, and emails that get the job done,
ee aan isweheshano
aadbay umahadsan yihiin kuwaasi waxa aheen saaxiibada kalema aan guud ahaan dhegaystayaal waxaa jeclahay inaan intaas kusoo miro barnaamijkii falaqeynta wararka rediyo cadaado oo maanta idiin soo jeedinayay halkan idinkaga soo saara anigoo ah miya sharaaf karaama waxaana farsamada uga mahad celinayaa haashim cumar xasan kalgacal barnaamijkani mid kaleo ka qurux badan intaa ku kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa sidaasi nabadiino assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu iyo heestii bilowga barnaamijka ay idiin ballan qaaday
Haybadu waxaa